deegaanada qosoltire iyo qoryaalo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Hooyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka jirta abaar saameysay nolosha dadka iyo duurjoogta ku nool deegaanadaasi. Baahiyaha ka jira deegaanada ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, raashin yari, iyo waxbarasho la'aan. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Cabdullaahi Dhagaxde ayaa ka waramaya baahiyaha ugu daran ee ka jira deegaanada.
Deegaanada qaar waxaan kusoo aragnay dhibaato dhinaca biyaha ah. Si guudna abaarta waxay ula siman yihiin deegaanka Galmudug oo dhan iyo Soomaaliya abaarta maaragtay xilliga dayrta la waayay roobka. Marka cabashooyina ka jira deegaanada qaarna gargaarka hay-aduhu si fiican uma gaarin oo maxaa la yidhahdaa si gaar ah dhibaato gaar u qabin gaar ahaan magaalo xeebeedka Ceel Huur. Marka booqashadana si guud toddobaadkaas ayay ku saabsaneed magaalooyin badan ayaan ku soo marnay waxaanan maaragtay muhiimadeena ahayd inaan baahidaas maxaa la yidhahdaa indhaheena aan kusoo aragno caqabadaha ka jiray ximbar waaqa iyo ayadaba caqabada haysato waxay tahay inaysan ateenada aysan ka shaqaynin deegaankana inta badan hormuud shirkadda hormuuda u badan marka shirkadda halkan waxaan uga jeedinayna maamulka shirkadda ee gobolka mudugna waa la hadalnay oo caqabadaas waa gaarsiinay marka waxaan rajeynaynaa dadkaasu lacagta keliya ay haystaan waa lacagta e v c-ga e v c-gana ma u shaqaynayo taleefankana ma u shaqaynayo marka ximbar waaqi iyo goryaala waxaan kusoo aragnay in ateenada ay caqabad weyn ay ku tahay oo aysan wax ateena aysan ka jirin marka waxaan codsanaynaa waa caqabad aysan dadku waxbana kala iibsan karin taleefankii iyo adeeggii aysan haysan marka arrimahaas waxbarashada caafimaadka iyo biyahaba iyo gargaarka iyo ateenada shantaas shayba waa shanta shay ugu muhiimsan waxa soo weli karo waa waxa guud isbedelka cimilada oo caqabad guud dhulka xeebahoo dhan ku haya galmudug kasoo bilow ilaa xadka degmada hobyo iyo jiriiban ilaa aad degmada ceeldheer iyo cadala aad ku tegto dhulka xeebtaah caqabad weyn ayaa ka haysata dadka ku nool deegaanada qosoltire iyo qoryaale ee gobolka mudug ayaa saameyn badan kala kulmay abaaraha ka jiro qeybo ka mid ah deegaanada galmudug